dadka danyarta ee ka nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba qaarsho sheeganah in yoon ciidna yoiyo owlaadiyo waan yoon ku qayb qaadanaa maalimo farxadda iida daruufo jara daraadiye maadaama guud ahaanba muslimiinta caalamka iyo wada faraxsanyin iida dartiye waxaana ku midee waalidiinta owlaadiyo on helna dharciidka ee ka jara xerooyinka dhadhaab iyo way ku hadlana walyaabo sababi in owlaadiyo asaaji on la qaybsana farxadda maalimo ciida magacayga yacquub cali cismaan aydhaa walaalkay annaga sawdhanna waxawaaye gacantii wax kuma jiraan ilmihii ardayda yarigiiska ahaayeen waxba oo ciideen habyaraateen ma jiraan walaalkayo waxaa keentaniyo waxla-aan waa keentay magaalada shaqa ma jirto waa iska qaxooti waa meel yaroo qaxooti ah qofkaad u tagta oo walaal wax ka diinso maagtane wuxuu ku leeyahay walaalkay wax ma haayo diin ma ku dhiibi karo marka saas darteeda ilmihiinama iideen annagana waxaan ku iidnama hayna xataa qofkii yar xataa konton doolar haysto maamajikula markay usoo dhacda ilmihiisa biilkooda waa ka dhiiban karaa oo dharciid waa uga gadan karaa maamajikuuladii waa la gooyey maamajikuuladana laga jaray dhib aad iyo aad weynaan ugu galnay waayo intaasoo caruur qof haysto oo wax hoosaysta aan lahayn maamajikuulada la gooyey konton dolar ama soddon dolar ama labaatan dolar qof walaal ku siiya xataa haddaad maanta dib inaa ugu shidamayn dhar uguma iibin kartid walaalkayo wallaahi hilibkaba adaa sheegaysnayo kabaanka kan suuralan soo arkaba ani iyo ciidan ciiddii afraadee noo tahay afar ciidaan ku ciidnay ciidihii horete ciidan way kala duwan tahay ciidihii horeete wax magaalada waa iska furfurneed oo wax waa la helaa laakiin ciidan waxba maya walaal niyo cayaalka waa iska afar iyo toban caruur ah waxaan hadda ku tigsana ilaahay kasoo koomahayna qofkii maanta wax ku siinaan ku dhahay oo walaal ah wax kuu qabanayo wuxuu ku leeyahay niyo maanta anay iga caddahay marka sidaas darteeda ayaan annaga nafirkeena ku ciidan wanaagsan aamina xasan xuseen aalay dhahaa magaciiga wallaahi mana ciidan waan iska ciidnay xaaladan way xun tahay maadaama oo wax la-aan jirto jakuuladii la goostay wixii barbaleenka wuu badanya muuhu waxaa u gadna ma leh xag alaan ka sugoonaa waxaa u gadna aan u hayna male nasiibkooda iska sugayaan ada ugu yaraa ciid afaraad amaa ku jirnaa tii afaraad waaye hadda aa joogna xeryaa qaxootiga tii afaraad aa dhex taaganna hadeertaan ciidda ciidda kasii dambeysabo inay kasii liidatamaama kasii waxaas ilmiyaa wax loo heyni ilmihi dharey rabaan wax walbalbaleenaa ku haysto meel walbay ka qasantahay shaqalaanaa jirto wax la haystana male ilmihin waxay u baahan yihiin cunaan nololay u baahan yihin waxay u baahan yihiin dhar loo xiray u baahan yihiin marka wixii dhan waa isku imaadeen marka barbaleenkaas jir xerada ciidda afraada ku iidoonaa hadeertaan waxaa kasoo qaxa muqdisho waxaa imaaday labada kun iyo labaatan iyo kowda bisha saddexaad xiriiqda ilmihii lix waaye iyo odigeyga iyo waa isla joognaa walaa xoogeygaa ku tiirsanaa wixii odigey soo qaraa gaargacankaa soo riixo iyo wixii oo ani aan dharka usoo dhaqa cidaa usoo dhaqa waxaasa ku tiirsanaa wax kalaa nolol kalaa haysana male dal iyo dibad cid noo jirta male xoogeynaa ku tiirsanaa anaga dadka soomaaliyeed haddee wax noo hayaan ay wax naga fiican yihiin inuu ilaahay wax nooga soo qaadaan ka sugaynaa ciidan ciid wanaagsanaa u rajaynaynaa qof walba wuxuu ilaaha oo sii ilaaha u barakay cid haysana allah soo geliyo ciid la mida magacaygu saddexan waa seynab cabdulaahi maxamed wallaahi xaaladda ciidka waxa weeyaan sidii hore loo ciidi jiray looma ciidin horta alxamdulilah haddii salaada la tukado waa ciid laakiin sidii loo ciidi jiray looma ciidin duruufo jira awgood ilmihii dharkoodii hore aan u xirnay oo ciiddii hore sababta la isugu diyaarin jiro daawaaye waxaa waaye dhaqaalo jira darteed dhaqaalo la-aan inuu jiro dadka jukuula qaadan jireen jukuuladaasay maxaan kura raashinka ku dabiran jireen markay raashinka jukuulada ku dabirtaan wixii kale oo ay shilimaad helaanna dharkoodii iyo duruufaha kale ay ku qabsan jireen hadda jukuuladii meesha waa ka baxday dadka jukuuladii waa laga goostay wixii shilin ay helayeenna qutul daruurigii buu noqday waaba layska ilaaway dhar in la gato iyo in maaragtay ciidda laysu diyaariyo wallaahi ulxiyo iyo hilib meel aan ku arkay ma jirto waayo dadkii qaraj ay ku gataan maba haystaanba kii xitaa ulxiyada qali jiray hadda waxaa moodaa inuu sida hore uusan u diyaarin oo dad kaleo waxaa keeni jiray dad kore oo dibadaha kasoo dirsadaa jiray oo masaakiinta loo qaybiyo taasna ma arkin ciidkan wuxuu kaga bedelan yahay dhaqaalo daro sixir barar oo jiray maxaan ku raha doolarkiioo hoos noqday oo aan waxba maaragtay haddii xitaa qofkii hela goynayn jukuuladii la isku dabiraayay oo haayadaha ay bixinayeen oo maaragtay la goostay aan jirin maxaan ku rahdaa raashinkii hay-adaha oo la bixinaayo oo wax yar oo aan macno lahayno xitaa waxba lagu gadan karin laga dhiga sida hadda kiilada moordeyda toban shilina lagaa siini toban shil maxay ku qabani toban kiilo hadda marka lagu siiyo laba boqol bay noqoni marka dhaqaale aada isu dhimay marka sidaas darteed ciidan iyo ciidii hore isla mid ma ah